mid ka mida diyaaradaha shirkadda elcaal ee laga leeyahay dalka israa'iil ayaa gashay duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradaha ganacsiga iyo rakaabka ee laga leeyahay israa'iil oo si toosa u taga dalka imaaraadka duulimaadkan ayaa dul maray hawada boqortooyada sacuudiga taasi oo hore ay mamnuuc u ahayd in diyaaradaha israa'iil ay maraan hawada boqortooyada sacuudiga diyaaradan oo nooceedu yahay bong toddoba saddex toddoba ayaa waxaa dusheeda lagu xardhay ereyga nabad oo lagu qoray luqadaha carabiga cibriga iyo ingilishka diyaaradan ayaa qaaday wafdi isugu jira maraykan iyo israa'iiliyiin imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee aqoonsada jiritaanka israa'iil tan iyo markii la aasaasay kii sabtidii ayay dowladda imaaraadku laashay sharci u yaalay dalkaasi oo mamnuucayay cilaaqaad lala yeesho israa'iil iyada oo laysku furay khadka telefoonka labada dal markii ugu horreysay taariikhda kii bishii agost ayay ahayd markii si kadisah loo shaaciyey heshiiska israa'iil iyo imaaraadka duulimaadka maanta ka anbabaxay magaalada tal abiib ayaa flyght nambarkiisa ama lagu diiwaangeliyey nambarka oo ah furaha khadka telefoonka ee imaaraadka lagu waco iyada oo safarka soo noqoshadana tirada ama sumadiisa ay noqon doonto furaha israa'iil lagu waco oo ah diyaaradan ayaa sidee wafdi maraykan ah oo uu horkacayo wiilka uu madaxweyne trump sodoga u yahay ee jared kushner oo la taliyo sare u ah madaxweynaha maraykanka iyo la taliyaha amniga qaranka ee dowladda israa'iil mit ben shabat kushner ayaa hogaaminayay wadahadallo qarsoodi ah oo sabab u noqday israa'iil iyo imaaraadku inay heshiiyaan garoonka diyaaradaha ee caasimadda abudabi oo diyaaradan soo dhoweynaya ayaa la suray calaamada maraykanka israa'iil iyo imaaraadka dowladda israa'iil ayaa shaacisay in diyaaradan ay u bixisay magac ah diyaaraddii nabadda warbaahinta israa'iil iyo kuwa dalalka carabta ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya kabtanka diyaaradda israa'iil oo af carabi cibri iyo ingiliishba kula hadlay rakaabka diyaaradda la socday sidoo kale dowladda israa'iil ayaa shaaca ka qaaday goordhoweyd in ay imaaraadka ku dartay liiska dalalka aan la kaaraantiimi doonin dadka ka yimaada taasoo macnaheedu ay tahay in israa'iil ay u aqoonsatay imaaraadka dal ka adkaaday cudurka covid n islamarkaana tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid dhiirigelinaysa dalxiisayaasha maalqabeenka ah ee ka imanaya imaaraadka iyadoo israa'iil ay ka mid tahay dalalka caalamka ee soo jiita dalxiisayaasha iyada oo maamusha goobo diini ah oo ahamiyad u leh saddexda diimood ee islaamka yahuudda iyo kiristanka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa hore u sheegay inuu si qarsoodia ula kulmay madax carab ah iyo muslimiinba ah kuwaasi oo uu sheegay inay suurtagal tahay in iyagana qaarkood ay israa'iil la heshiiyaan ururka xamaas oo maamula marinka khaza ee falastiin ayaa si adag u cambaariyey safarkan iyo heshiiska ay imaaraadku la galeen israa'iil afhayeen u hadlay xamaas ayaa dowladda imaaraadka ku tilmaamay mid iska dhagatiraysa diidmada shucuubta islaamka iyo kuwa carabeed ay diidan yihiin aqoonsiga israa'iil